ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa wareegta uu soo saaray maanta waxa uu xilkii kaga qaaday laba ka mid a golihiisa wasiirada oo xildhibaano ahaa waxaana uu ku bedelay laba kale oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye isagoo xilkaasina ka qaaday xildhibaan axmed madoobe nuunow ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale wasiirka howlaha guud u magacaabay xildhibaan cabdisalaan cabdi cali dhaay waxaana jegadaasi laga qaaday xildhibaan ismaaciil sheekh bashiir afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyey wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa saaka uu sameeyey magacaabis wasiiro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdi barre markii uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay ra-iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda kow mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka labo mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha janaayo labada kun iyo labaatan iyo afarta kadib markii uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaan magacaabistiisa ku soo darin saddex wasiir oo ka dhimanaa golihiisa xukuumadda kuwaasoo sababo kala duwan u baneeyey xilalkii ay haayeen waxaanay kala yihiin wasiirkii wasaaradda amniga oo ay dowladdu horey ugu magacaawday safiirka soomaaliya ee dalka qatar wasiirkii arrimaha dibadda oo isku casilay sababo la xiriira inuu u loolamo hoggaanka madaxtinimada dowlad goboleedka puntland iyo ugu dambeyntii jegadii wasiirka wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay allaha u naxariistee xildhibaan khadiija maxamed diiriye xasan kaafi qoyste v o a muqdisho